الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين درسنا وحو كبلابنيا آيات 18 من سورة الفتح قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم وأثابهم فتحا قريبا إلهي سبحانه وتعالى markuu inoo soo sheegay kuwa munaafiqiinta xaaladooda kuwaasoo ka haray inay baxaan nebiga maciisa ay raacaan calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu halkan inoo sheegayaa kuwa mu'miniinta ah ee mujaahidiinta ah xaalkooda ayaa laynoo caddaynayaa kuwaasoo aladiina baayacu rasuula nebi muxamed la mubaayacooday calayhi salaatu wasalaam baycata ridwaan baycadii weyneyd ee ballaarnayd ee baycatu ridwaan la dhihi jiray ee caanka ahayd waxaa loo waajibinayaa ilaahay ridihiisa waxaa la waarinayaa taariikhdooda iyo wanaagyaalkoodii ayaa la daa'im yeelayaa suuradda waxaa lagu khatimayaa ammaanid la ammaanayo saxaabadii wanaagsanayd saxaabadii rasuulka asaxaabatu alabraar ammaan midda ugu xeel dheer iyo sharfid midda ugu mudnaanta badan ama ugu weyn ayaa lagu ammaanaya qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi laqad radiya allaahu can ilmu'miniina laamkan allaamu muwadicatun liqasamin maxduufin qasam ama dhaar la xadfay ayaa gogol dhigaad oo kale looga dhigayaayo waxay ka dhigan tahay wallaahi laqad radiyallaahu ilaahay waa ka raali noqday cani ilmu'miniina kuwii mu'miniinta ahaa id waqti yubaayicuunaka ay nebi allow kula mubaayicoonayeen kuwa mu'miniinta ilaahay raalli buu ka noqday taxta ashajara taxta ashajarati geedda hoosteeda markay kula mubaayicoonayeen id yubaayicuunaka xiina yubaayicuunaka xiina baayacuuka markay kula mubaayicoodeen taxta ashajara geedda hoosteeda beycatu ridwaan beycadii la dhihi jira wey geeddaas hooskeeda la joogay waa geed weyn oo xudaybiye ku taallay mufasiriintu waxay yidhaahdeen baycadan iyo mubaayacadan sababkeedu wuxuu ahaa nebigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu soo gaaray meesha xudaybiye la yidhaahdo nebiguna uu cumro u socday dagaal uusan u socon ayaa nebigu wuxuu diray cuhmaan binu cafaan radia allaahu canhu magaalada maka u diray inuu u sheego darteed reer makaad inuu nebigu u yimid oo keliya inuu cumrayso uusanna doonayn nebigu dagaal cuhmaan markuu halkaa tegey ayay waxay sameeyeen kuwii gaalada ahaa xabasuuhu cindahum agtoodii bay ku xabiseen waa joojiyeen dibba nebigu uguma soo noqon inuu nebigu soo aaday bay ka celiyeen warkii baa markaa nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam warkaasoo sheegaya cuhmaan waaba la dili ilaa ninkii waa la waay qole cadow la ahaabaa loo dira misna warbaa soo yeeray la leeyahay cuhmaan waa la dilay cuhmaan binu cafaan radia allaahu canhu khaliifkii saddexaad markaasaa nebigu dadkii u yeeray baycu ugu yeeray magaalada markaad cumraan u soconay hadda dagaal aan ku galno dhimashaa lagu mubaayacooday qof naftu ka dhacdo maaheen qof carari kara iyo qof noqon karaa ma jiro calalmowt baa lagula mubaayacooday nebiga calayh isalaatu wasalaam beycadii la dhihi jiray beycatu ridwaan baa halkaa ka dhacday gaaladii markii markii gaaladii loo sheegay beycadaasi inay dhacday argagax baa ku dhacay say cumaanna waa soo daayeen waroor waxay dhaheen ordu tag na dhaaf waxay kaloo dalbadeen heshiis baan doonaynaa inuu ina dhex maro nebi muxamedow nebigeenna calayhi salaatu wasalaam heshiiskaas qodobbaa ay diyaariyeen waa bannaayeen qodobbadu qodob ka mida wuxuu ahaa sanadkan ma cumraysanaysid kow sanadka labaad baa soo noqonaysaa magaalada makaad baa gelaysaa saddex maalmood baa ku nagaanaysaa sidaas baa samaynaysaa maalinta sanadka dambe aad timaadid annagu magaalada waaba ka baxaynaa ma ar doonayno in aan ar aragno magaaladan hayn jirnay oo aan haysan jirnay oo dad kale gaaf wareegayaan oo iska dawdawaafayaan oo marmarayaan saddexdaa bero aad joogtid dabadaan ba uga baxaynaa annaga haddana ma doonayno intaa saa ku timid inaad iska dawaafto iska soo gasho ma aqbalayno warkaa ma rabno in carab uu gaaro beycadaas baa marka dhacday beycatu ridwaan la dhihi jiray muslimiintii shuruudda waxaa ka mid ahayd saynu soo sheegnay qofkii gaalada ka yimaada in loo celinayo oo nebiga iyo asxaabada u yimaada qofkii iyaga u tagana inaan la soo celinayn muslimiintu waa noqdeen murug iyo tiiraanyo iyadoo ay ka muuqato ilaahay baa marka wuxuu doonay in muslimiinta la dejiyo murugtooda laga kaxeeyo suuraddan baa la soo dejiyey nebigu xudaybiye ka noqday calayhi salaatu wasalaam sii socdaa la soo dejiyey waa innaa fataxnaa laka fatxa mubiina ragga nabiga la mubaayacoonaya kun iyo afar boqol oo nin ayay ahaayeen baaligi raggaas baa waxaa lagu soo dejiyey aayaddan laqad radia allaahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara ayaa la soo dejiyey baycadaas dadki waa lama wada mubaayacoodin jaddo bnu qays nin la dhihi jiray oo munaafiqiinta ka mid ahaa lama mubaayacoon nebigu kun iyo afartaa boqol oo kale waa gacan saareen jadd bni qays alansaari ratigiisa neefkii geelahada uu watay bou meesha isku aasoo calooshiisa halkaas isku gabbada ma imaan ninkaas laqad radia allaahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara facalima ilaahay wuxuu ogaaday maa fii quluubihim qalbiyaashooda dhexdooda waxa ahaaday oo sidqi iyo run ah alwafaa oofin ah inay oofinayaan inay acdaadan la dagaalamayaan facalima maa fii quluubihim faanzala ilaahay wuxuu dejiyey asakiinata buu ku soo dejiyey calayhim dushooda sakiina waa dumaaniino iyo sukuunu nafs nafta inay xasisho cinda albayca marka taas baa lagu soo dejiyey baa layidhi sidaas baa dhacday facalima maa fii quluubihim oo inay beycada oofinayaan aysan cararayn ah faanzala asakiina ilaahay sakiinuu soo dejiyey geesinimo iyo dumaaniino iyo nafta xasilnaan baa la soo dejiyey faanzala sakiinata baa ilaahay ku soo dejiyey calayhim calaa quluubihim bay ka dhiganta qalbiyaashooda waafaabahum ilaahayna waa abaalmariyey bimacnaa jaazaahum ilaahay waa jazeeyey fadxan furasho oo qariibaa dhow furashadan maanta hadday halkan ka noqdeen furasho dhow baaba la siiyey isla markiiba oo fadxu khaybaro ah xudaybiyaba markay ka noqdeen bisha dilxijo la yidhaahdo ayay ahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam bisha dilxijo la yidhaahdo markuu noqday madiinow ku ku nagaaday bisha inta ka hadhay iyo muxaram qayb ka mid a deedna khaybarowba u baxay nebigu muxaram oo lagu jiro sanadku waa sanadkii toddobaad ee hijrada weeyaan marka khaybare la furanayo oo meesha xoolaha tirada badan laga helaya wa afaabahum ilaahay wuxuu ku hawaabiyey ku jazeeyey baycadaa ay galeen awgeed fadxan qariiboo fadxi oo dhow waa fadxu khaybar nasri baa ilaahay siiyey hanaa'im baa ilaahay siiyey ajarkii aakhirana waa leeyahy wamakaanima ilaahay wuxuu kaloo ku jazeeyey wamakaanima haniimooyin oo kaiiratan tiro badan oo ya'khuduunahaa ay qaadanayaan wamakaanima wa ahaabahum wuxuu kaloo ku hawaabiyey makaanima ama wajacala lahum wuxuu kaloo u yeelay makaanima oo kaiiratan tiro badan taasoo ya'khuduunahaa ay haniimaysanayaan sida aan dagaal iyo dhibaato aysan u arkayn qaniimadan dambe waxaa laga cabiray ya'khuduunaha waaba iska soo qaadanayaan ha ya'khuduunaha baa ilaahay ka cabiray taasoo ya'khuduunaha ay soo qaadanayaan taas baa ilaahay ku jazeeyey subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo lagu tilmaamay ibnu kasiirku sidau yidhi heshiiska dhacay sulaxa dhacay iyaga iyo cadowgooda iyo waxay khaybaro heleen iyo wax allaale wixii furashooyin magaalooyin iyo gobollo la furtay ka bacdi iyo wax allaale wixii cizi iyo nasri iyo guul la helaye oo muslimiintu helayaan adduun iyo aakhiraba wa kaana allahu ilaahayna wuxuu ahaaday yahayna casiizan ilaahay wey mid haalib ah amarkiisa u haalib yahay xakiima ilaahay waa mid xakiima fii tadbiirihi wa suncihi ilaahay cadowga waa wehiliye markaas haniimaa la siiyey dhulkoodii iyo xoolahoodii iyo daarahoodii baas lagu wareeji oo haniimo looga dhigo wacadakum اllaahu ilaahay wuxuu idin yaboohay wacadakum ullah ba ka waxaa ilaahay idin idin yaboohay mahaanima haniimooyin taasoo kaiiratan tiro badan oo ta'khuduunaha aad soo qaadanaysaan ah soo xasilsanaysaan futuuxaadkii tirada badnaa wey haniimooyin xoolo aada u tiro badanoo ballaaran wey wuxuu leeya ibnu cabbaasku waa maqaanimta iyo khaniimooyinka la helaya ilaa yowmi alqiyaama ayaaba looga jeeda markaas wixii ka dambeeyey islaamku waa faafay muslimiintu futuuxaad badanoo aan la tirin karin bay heleen haniimooyin aan la xisaabin karin bay heleen waxa weeye bari iyo galbeedba islaamku waa u socday xataa fi lhindi wasuudaan hindi iyo suudaan iyo muwadamuu gaaray yabooha ilaahay u yaboohay baa la xaqiijiyey wuxuu ku leeyahay mufasirkaani waxaa dhacday boqoradii xukumi jiray waddanka gaana min bilaadi takruur waxaa weeyaan waa mamlaka ifriiqiya qadiima jiddan baa magacaan lahaan jira marka hore waa waddan dhan wey ilaa suudaan ilaa baxrulmuxiid dhul tiro badan dhulkaas ilaa boqoradooda mid ka mida iska yimid labaatan iyo shan mamlako iyadoo gacanta lagu dhigay islaameen waagi hore dee dhulkan hadda la sheegayo dee adduunku waa la kala gogoyey hadda maogto waxawaa intaa wax kala jarjaraya waxa weeyaan waa dhulka dhan hadda laisku yidhaahdo muritaaniya iyo senegal iyo maali iyo nigeria iyo niger iyo waxaasoo dhan oo laisku daray bay ahayd markaas qarnigii shanaad bilowgiisii islaamnimada markii gaadhay ummad tiro badan islaami dad baayac mushari oo muslimiina baa aada uga qayb qaato diinta gaarsiiyey siyaalahaasa dhacay wacadakum allahu makaanima kaiiratan ta'khuduunahaa ayaa ilaahay idin yabo facajala ilaahay waa idin dedejiyey lakum idinka haadihi middaan oo tee ah khaybara teeda dhib la-aan tanaa laydiin soo hormari wa kafa ilaahay waa reebay aydiya annaasi dadka aydidooda gacnahoodii dadka gacnahoodii baa ilaahay reebay oo manciyey cankum idinka xaggiinna inay dhib idinsoo gaarsiiyaan gacnahaas qoladii reer khaybara iyo dad xulafo kula jiray reer beni asad ee khadafaan ayay ka mid ahaayeen waxaasoo dhan oo rabay inay yahuudda ay gacan siiyaan gacanahoodi ilaahay baa ka qabtay dadka muslimiinta qalbigooda argagax lagu riday deedna cidna xumaan ma soo gaarsiin muslimiinta dhibaata ma gaarin iyo walitakuuna inay ahaato ilaa sidaasuu sameeyey facala daalika iyo walitakuuna inay ahaato maxay aydinaaskaas kafu aydinaaskaas gacnaha dadka reebidda la reebay inay ahaato aayatan aayad inay u ahaato lilmu'miniina kuwa mu'miniinta ah iyo walitakuuna inay ahaato qanaa'imta fadxu maka masjidu xaraam gelidiis aaya calaama waadixa ama gacnaha dadkoo laydinka reebay la reebay dadka gacnahooda laydinka celiyey inay noqoto calaamad aa ku garataan rasuulka calayhi salaatu wasalaam runtiisa iyo xaquu idiin sheegayo inuu sidaay iyo wayahdiyakum ilaahay inuu idin hanuuniyo siraatan mustaqiima waddo toosan ee wanaagsan ee dariiqa weym ah ee jannada idin gaarsiinaya ilaahay inuu idinku hago idinkuna hanuuniyo waxaa la tilmaamayaabaa la yidhi aayadda laga fahmaya ilaahay waxaanuu siiyo qaniimooyin iyo futuuxaada ajarkii oo dhan intaan maaha ee abaalkii iyo jazihii waa ka sii horeeyaa weynaa intaana waa in yaro adduunka loogu soo dedejiyey taa un weeyaan waukhraa iyo mid kale oo haniimo kale waukhraa wakhaniimatan ukhraa ya waxaa kaloo ilaahay idin siinayaa wajacala lakum ukhra iyo waafaabakum oo idinku hawaabiyo macnaha idinka jeeseeye ilaahay ukhraa haniimatan ukhraa haniimo kale taasoo lam taqdiruu aydnaan ka dheen calayhaa dusheeda ilaahay wuxuu idiin saalo idiin fududeeyey animooyin kale oo aydnaan awoodi karin idinku aydnaan idinku awoodi karin oo xasilin kardheen ilaahay baa fadligiisa iyo karimkiisa idinku sahlay oo waxaaba la leeyahay wa ukhraa lam taqdiruu calayha waa fadxu maka taasoo qanimadaasoo qad axaada allaahu ilaahay koobaabay bihaa iyada ilaahay baa idiin ururiyey idiin koobaabay idiin ogaa yaa idiin qabtay taasoo qanimadaasoo wakhraa oo lam taqdiruu calayha idnaan kari ka dheen taasoo qad axaada allah ilaahay koobaabay bihaa iyada biqudratihi ilaahay baa subxaana wa tacaala qalabada idin siiyey idiin hibeeyey shayga qad axaada allah bihaa waa maxay shay afarta dhinac laga taagan yahay oo kale oo idinka laydiin xabisay oo halkan idinku dabran oo kale ayaabaa la ydinka dhigay qad axaada allaahu bihaa baa laga cabira wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday yahayna ahaana doonaa calaa kulli shayin shay dhammaantii qadiiraa ilaahay weeye mid kale wey subxaana wa tacaala wax cajzi gelinaya ilaahay ma jira ilaahay waa alqaadiru calaa nusrati awliyaa'ihi kuwa awliyadiisa ah ee daacadda ah u hiilintooda ilaahay mid qaadir ku ah wey wuxuu kaloo ilaahay qaadir ku yahay acdaadiisa inuu jebiyo ya taasna waa sidaas marka waukhraa wakhaniimatan ukhraa ama waukhraa wa fatxan aakhara furasho kale fadxi kale oo ilaahay idiin saaray oo ilaahay idiin fudeey ka waxaa leeyahay fadxigaani waa fadxu maka sida imaam dabari ay qaateen rag badanna laga soo raray tafaasiir kalena waa ku jiraan wa kaana allahu calaa kulli shayin qadiira wlow qaatalakum اladiina kafaruu lawallow ladbaara uma laa yajiduuna waliya walaa nasiira walow qaatalakum hadday idinla dagaalaan walow qaatalakum hadday idinla dagaali lahaayeen aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo kuwee ah kuwii hadda maka joogay ee gaalada ahaa haddaan heshiis iyo sulxulxudaybiya dhaceen ee gaaladii maka joogtay idinla dagaalami lahaayeen lawallow waxay jeedin lahaayeen lawallow ladbaara duburtay jeedin lahaayeen dabaday jeedin lahaayeen dhabarkay duwi lahaayeen hortiinay jabi lahaayeen lugaha dhulka kuma adkeeyeena waa jabi lahaayeen walow qaatalakum aladiina kafaruu hadday saas dhici lahayd xataa ay dagaal u imaan lahaayeen lawallow ladbaara uma laa yajiduuna intaa dabadeedna ma ay heleen haddaan xataa heshiiskan iyo sulxaan dhaceen way carari lahaayeen waana jabi lahaayeen deedna ma ay heleen weliyan weli walaa nasiiraa iyo mid u nusreeya midna ma hele labadaa midna ma hele cadaab ilaahay cid ka ilaalisa iyo cid xafida iyo cid u soo hayrisa midna ma he- ma heleen waana sunnat allaahi sanna allaahu ilaahay baa jideeyey sunnatahu bay ka dheentay sunnat allaahi ilaahay sunnadiisi dariiqadii ilaahay weeyo waddada ilaahay wey allatii taasoo qad khala tagtay min qablu horay fii man madaa min alumam ummadihii tegey waddadii ku dul tagtay weeyaan oo maxay tahay waddadaas kaafiriinta in la baabi'iyo waa sunnadii ilaahay muuminiinta in loo hiiliyo waa sunnadii ilaahay sanna allaahu liambiyaa'ihi wa rusulih ilaahay baa ambiyadiisa ee rusushiisa u jireeyey sunnatan qadiima waa sunno horraysay oo ahayd tii aayaddu sheegtay kataba allaahu laaqlibanna ana warusuli taa weeyaan walan tajida mana helaysid lisunnati illaahi ilaahay sunnadiisa tabdiilaa bedelid laa tatabaddal walaa tatagayar sunnada ilaahay ma doorsoomayso ma bedelmayso sidaa weeyaan markasta ilaahay kuwa mu'miniinta ah ee daacadda ah ilaahay waa u hiilinaya sunnat allaahi alatii qad khalad min qabl walan tajida lisunnati illaahi tabdiila wa huwa ilaahay alladii waa allah iyo macbuudka kafa manciyey oo reebay aydiyahum gaalada gacnahooda cankum idinka xaggiinna allaha ka joojiyey wey wa aydiyakum idinka gacnihiinnana joojiye oo reebay canhum iyaga xaggooda ilaahay waa midka iyaga gacnahooda idinka joojiyey inaysan dhib idin soo gaarsiin idinka gacnihiinnana waa ilaahay waa midka ka reebay inaa iyaga dhib gaarsiisaan waa laidinkala celiyey wey bibadni makkata xaal ay ku sugan yihiin maka caloosheeda beerkeeda waa gudaheeda waadigeeda iyo toggeeda xudaybiya markay dhacayso iyaga gacnahoodii idinka gacnihiinnii iyaga waa laga reebay iyagana gacnahoodii idinka waa laidinka reebay arrinkaasna waa biqudratihi wa tadbiirihi ilaahay maamulkiisa iyo qudradiisa weeyaan waa laydinkala celiyey wey meeshaan xudaybiye lagu leeyahay oo markaas nebiga iyo saxaabadu joogaanna magaalada makay aada ugu dhowdahay ilaa maanta waa macruuf waa meel la yaqaan muuminiintiiba waxaa lagu manaysanayaa ilaahay waa midka gaalada gacnahooda idinka qabtaysan dhib idin soo gaarsiin muuminiinta gacnahoodana ilaahay waa midka ka qabtay kuwa gaalada ah inay la dagaalamaan masjid xaraamka agtiisa kula dagaalamaan ilaahay waa midka sulux iyo heshiis halkaa ka haysiiyey suluxaas baa cirib wanaagsan iyo futuuxaad badan iyo khaniimaad iyo nasri oo dhan horseed looga dhigo ilaahay waa midkaa idinkala manciyey min bacdi an adfarakum intii ilaahay idinku guulaysiiyey idinka calayhim iyaga dushooda yaa ka ilaahay waa midka gacnihiina saa u kala qabtay min bacdi an adfarakum intuu idinku liibaansiiyey ama idinku guulaysiiyey idinka calayhim iyaga dushooda oo waa maxay hadda ka hor intaa ka adkaateen dabadeed oo waa goorma dagaalkii uxud waa idinkii ka adkaaday waxaan leeyahay dagaalkii beder dagaalkii beder ee mugaalada waaweyn toddobaatan laga dilay oo toddobaatan laga qafaashay oo ilaahay guusha siiyey nebiga calayh salatu wasalaam iyo saxaabadii la socod min bacdi an adfarakum calayh markii hore saasa ahaydeen deedna waa kana haddana waa laydinkala ceshay waxaa kaloo lagu fasira oo jalaalku uu leeyahay sheikha weyn jalaalulmaxaliy siddeetan gaalada ka mid a baa waxay dul wareegeen meeshii muslimiinta ciidankoodu deganaa iyo mucaskarkoodu si ay siddeetankaas gaal muslimiinta dhibaato u gaarsiiyaan meel bay rabaan ta madaxa ka keenaan oo dagaan oo gaabaan inay dhibaateeyaan saa iyagii baaba la qabto siddeetankii oo nebigaa la hor keena calayhi salaatu wasalaam deedna nebigu waaba iska cafiyey socda wey deedna sulxii baaba dhacay sulx ayaa dhacay waxaa kaloo la tilmaamay koox dhallinyaraha ee quraysh ka mid ah baa xudaybiye soo aaday si ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo dadka la socdo saxaabadaa dhib u gaarsiiya nebiguna khaalid binu waliid oo rag muslimiina hogaaminaya buu ka horgey dabeedna kuwii iyaga aha waa la jebiyey dadna waa laga soo qafaashay kuwii lasoo qafaashay nebigaa loo keenay deedna waa iska sii daayeen nebiguna wa kaana allahu ilaahayna wuxuu yahay wuxuuna ahaaday yahayna bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiiroo ilaahay waa mid basiir ku ah biacmaalikum wa axwaalikum camalladiinna axwaashiinna ilaahay waa u jeedaa wuxuu ogyahay waxa maslaxad idinku jirto gurigiisa hadda ilaahay xaramka ah xurmada uu leeyahay iyo raxmad idinka laydiin naxariisanayo inaan dhiig la daadin gacnihiinni waa la kala celiy waxaa la tilmaamayaa kuwa gaaladaa siday u mutaysteen cadaab iyo halaag inay la kulmaan hum kuwa gaaladaahi oo weliba kufaaru quraysh gaaladii quraysheed hum iyagu aladiina waa kuwa kafaruu gaaloobay oo wasaduukum idinka manciyey can ilmasjidi alxaraam masaajidka xurmada ah inaa cumrada gudataan caamalxudaybiya kuwa idinka hor istaagay weeye walhadyana idinka manciyey hadyigii walhadyana manciyey dheh walhadyana kuwa manciyey wey hadyigii la waday waxay ka dhiganta walhadya wasaduu manciyey alhadya hadyigi mackuufan xaalou yahay hadyigaasi mid la xabisay maxaa laga xabisay an yabluqa min an yabluqa inuu gaaro xaggee maxillahu inuu gaaro kaanu xalaalowgiis ilaa waxa weeye xaramka wax lagu gowracaa si gaarana minaaba lagu sii gowracaa inuu meeshii lagu gowrici lahaa gaaro kuwa ka hor istaagay ee xudaybiye ku joojiyey ee diiday inay nebiga iyo saxaabada iyo xoolahii wadaan wateen xaramka soo galaan ku waaweeye gaaladu oo maxay u diidayeen anafo iyo xamiyo weeyaan waa lacnaanta marka idinku waa iska celin kadheen asbaabtii dagaalku waa muuqatahay waa taagan tahay laakiin arrin kalea jidha waa tana walowlaa rijaalun rag ma ahaadeene walowlaa rijaalun haddaan rag ahaadeen walowlaa rijaalun rag haddaysan ahaadeen raggaasoo walowlaa rijaalun rag raggaasoo mu'minuuna mu'miniina iyo wa nisaa'un dumar kuwaasoo mu'minaatun mu'minaad ah haddaysan ahaadeen xaggee fii maka de magaalada maka oo hadda gaaladu markay haysatay rag mu'miniina iyo gabdho mu'minaada ee ku dhex nool gaalada ee mustadcafiina ee iimaankooda qarinaya ee gaalada iyo mushrikiinta ka baqaya haddaysan jireen kuwaa mu'miniinta iyo muuminaadkaayoo lam taclamuuhum idinku aydnaan ogeyn oo hebel hebel aydnaan u aqoon cayntooda iyo hebelka yihiin aydnaan garanayn leanna gaalay la dhex nool yihiin haddaysan kuwaa jireen lam taclamuuhum aydnaan garanayn an tadauuhum inaa ku joogsataan ama karaahiyata an tadauuhum inaa ku joogsataan kuwa oo laysaan oo fa tusiibakum markaa idinka idin asiibto minhum kuwa xaggooda macaratun shiddo iyo dhibaato macaradaasoo bikayri cilmina ama macaratun dhibaato bikayri cilmin xaala ku sugantihiin idinku ogaan la-aan gaalada inaad laynaysaan baa u qabtaan laakiin waxaad dhibaato gaarsiinaysaan haddaan taa laga baqin inaad dhibaato gaarsiisaan dad mu'miniin iyo mu'minaada ee ku dhex nool gaalada idinku aydnaan garanayn muuqaalkooda iyo hebelkooda iyo cayntooda aydnaan garanayn yaa taas haddaan laga yaabaynin oo markaas halkaas fa tusiibakum minhum carar ifmi iyo shiddo iyo dhibaato xambaarsataan oo idin asiibto low jawaabti waa go-aanta moogta la adina lakum fii dukhuuli maka maka geliddeeda laydiin ogolaan lahaa galaa laydin dhihi lahaa magaalada laakiin hadda oo dagaalama laakiin hadda haddaa gashaan waxaad dhici lahayd rag mu'miniina iyo dumar mu'minaada oo iimaan leh oo daacada oo gaalada ku hoos nool oo imaankooda qarinaya dee baa dalkaa la inaysan ka mid noqon lahaa ilaa gaalaha waxaa moodaysaa inaad la dagaalamaysa dadkaanaana ku dhex nool ama laadina lakum waa idiin idni lahaa sida jalaalku qadaray fi lfatxi buu idiin idni lahaa ilaahay dadka muuminiinta inay halaagtaan haddaan laga baqayn ee gaalada la nool idinkoo ka jaahiliina bikayri cilmi baa lagu yidhi moogta xaala ku sugantii oo markaasna hadda dembi ah xambaarsataan fa tusiibakum minhum macara gacnihiinna lamaa kafa aydiyakum canhum ilaahay gacnihiinna kama qabteen gaalada xaggooda wala adina lakum fii fatxi maka maka furashadeedana wuu idiin idni lahaa liyudkila allaahu ilaahay inuu geliyey facala allaahu daalika ilaahay arrinkaasoo sameeyey facala daalika soo qadaro iyo wixii la mida liyudkhila allaahu ilaahay inuu geliyo fii raxmatihi naxariistiisa man yashaau ciddou ilaahay doono subxaana wa tacaala naxariistiisa ilaahay inuu geliyo ciddou doono ilaa dad badan baa markaa dib ka soo islaamay low tasayaluu hadday soocmi lahaayeen ama low tasayaluu hadday kale soocmi lahaayeen oo kala marnaan lahaayeen kuwa mu'miniinta iyo muuminaadka iyo gaaladu kala shaandhaysnaan lahaayeen oo kala socnaan lahaayeen ama low tasayaluu hadday soocmi lahaayeen la cadabnaa waanu cadaabi lahayn mu'miniintaas haddaysan gaaladaa ku dhex jireen la cadabnaa waanu cadaabi lahayn alladiina kuwii baan cadaabi lahayn kafaruu gaaloobay oo minhum iyaga ka mid a cadaaban cadaab cadaabkaasoo alimaa xanuun badan ayaanu cadaabi lahayn lacadabnaa waanu cadaabi lahayn aladiina waxaa kafaruu gaalooba minhu ka mid a cadaaban waa cadaab iska ballaarta cadaabkaasoo alimaa ashadd alcadaab weeye in la laayo in la qafaasho in la cayriyo dhulka laga kaxeeyo waxaasoo dhan weeye cadaabka aayaadkuna weli waa isla sii socdaan ijcala aladiina kafaruu waa la sii socotaa waa kusii xihanta darsigeenu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacaala aclamu bisawaab